xuseen rooba guulaa ma saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicdiisna sayma rooba guulaa ma saaro subaxdiina mayay daay mayay daay soo daashay dhibicdii sidoodan kalgacal arbista afiyoo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba ismaayoy ma nabadba aydhaaboy ma nabadba sidoodan galgacal arbisa afiyo wacan idinku soo salaameen keygow ma nabadba marka caday ma nabadba jawhaarey ma nabadba helad xawo ma nabadba
asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacaano wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo meel walba aad joogtaan waxaad ku soo durqdaan kuna soo dhowaataan barnaamijkii subax wanaagsan mar kale subax wanaagsan waa shan iyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waa sabdi saaxiib dayaal subax walba shanta beri ayaa dhegaysataan afar labaatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin ugu siisaa halka aad ku sugan tahay sidii looga waabaristay iyo hadalaynta saaka ka taagan goobta aad ku sugan tahay furaha lix toban iyo lix cibirlix toban barnaamijka saaka qayb baad uga soo haa kartaa furaha lix toban iyo lix cibir lix toban ayaad saaka khiyaaray barnaamijka qayb uga soo haa kartaan meel walba aad joogtaan khiyaaray subax wanaagsan barnaamijkun waa subax wanaagsan afar labaatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisaa halkaaad ku sugan tahay sida looga waabaristay iyo hadalraynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay barnaamijka waxaa soo saaray timinaya cabdifataax cabdulaahi saaxiibka maxamed cabaas buu farsamaynayaa bal aan aan siiyo jaaniska wicitaanka halo dhegeyste magacii goobta walaalo calimaha subax barnaamijka waa la afar labaatankii saac lasoo dhaafay si fiican hadalhaynta saa ka taagan calimahadu deegaanka taagan aada u mahadsanta calimaha saaxib waa kaa mahadcelinaya naanka wadoon barnaamijka qayba waadi wicitaanka xigaano soo dhow magaca goobta ayaan subax wanaagsan afar labaatankii saac lasoo dhaafay
waa lagu wanaagsan yahay gamsa mhm
waa kaa gobi waxbarashada waa la aaday iyo kaaga ganacsiga aada u mahadsanta ayaan walaal qaali oo kaa mahadcelinaya naanka wadoon barnaamijka qayba waadi wicitaanka xiga ayaan jaaniska siinay halow magacii goobta dorsada barnaamijka waa la socdaa afar labaatankii saac lasoo dhaafay warbixina sii Mhm. aada u mahadsanta walaal qaali oo kaa mahadcelinaya naanka wadoon barnaamijka qayba waadi wicitaanka xiga ayaan jaaniska siinay halow dhegeysto
Alo, soo dhow
alo walaal.
magacii goobta
Waa Cabdullaahi jooga degmada Carracdi.
cabdulaahi subax wanaagsan
Subax la maasaa.
afar labaatankii saac lasoo dhaafay
Afar iyo labaatan iyo saacada soo dhaafay si weyn aa looga nabad qabaa deegaanka aan joogo iyo intaan ka warqabo.
Mhm.
Marka haddana wax dhib oo aan hayno kama taagnaa waa nabad ilaahay hamdigiisa.
aada umahadsanta walaalqaali oo kaa maadaninaynaa hanaanka cuduun barnaamijka qayb waad dhegeystayaal meel walba aad joogtaan barnaamijku waa subax wanaagsan afar iyo tobankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siiso halka aad ku sugan tahay sida looga waabaraystay iyo aad lahaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay lix toban iyo lix beri toban barnaamijka qayb baad uga raaci kartaa afar iyo tobankii saac lasoo dhaafay aad warbixin naga siinaya meel walba aad joogtaan akhyaarey subax wanaagsan aan idin leeyahay barnaamijkuna waa subax wanaagsan subax walba ayaad maqal dhegaysataan oo raadiyaha cadaadana aad ka dhegaysataan saaxiibayaal barnaamijku fare kama qodna qaybihiisii horena waynu ku guda jirnaa wicitaanka ayaan jaaniska siinaya halow dhegayste soo dhowow walaalba meesha adoo oo iska baktiijina ama ka fogaanaya waa ku soo dhaweynaya magaca ku bilow aadan wax maqadka telefoonka ka go-a soo noqodo nabada ayaa kulaasee barnaamijka qayb uga qaato wicitaanka halow
Ah, será?
calayhi salaam raxma magaca goobta walaalo
Saúde, Deus te abençoe.
iyo wicin magacaaga Saúde, Deus te abençoe.
faa'iiso qansaacle barnaamijka saakasee loogu dhegeysanaya Sim, é será?
afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay warbixinna sii
Qual é o aluno que há no aluno colaborando?
mhm
Qual é o professor que há no aluno
aada umahadsanto walaalqaali oo kaa madan hanaanka cudan barnaamijka qayb ugaad wicitaanka xiga balan jaaliska sii alo dhegeysta colaborando?
Ma- magaca goobta walaalo
Ah, eu tenho barnaamijka waa la socotaa a Alessandra.
afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay waxaad alhaynta saaka taaganne aada umahadsantaa kaa madan walaalqaali hanaanka cudan barnaamijka qayb ugaad wicitaanka xiga alo calaykum salaam raxmat walaal soo dhowow afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay warbixinna sii aha aada maasanta walaal qaali waa kaa maadan hanaanka wada barnaamijka qayb uga adwicitaanka xiga halo soo dhow magaca goobta maxamed saxmed barnaamijka waa la socotaa afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafo warbixinna sii
waxbarashadii bulshadii ganacsigii wax dhan waa loo dareeda aad iyo aad aan lagu naasiyey wax uu- wax warbixinaha kama taagin hadalhayn ma jirto miyaa saaka maxamed
wax warbixinaha kama taagin waa macaan aada maasanta walaalka waa kaa maadan inay hanaanka cuddoon aad barnaamijka qayb uga ahayd subax wanaagsan akhyaarayn afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay warbixin naga siisa halkaad ku sugan tahay sida looga waabaraystay iyo hadalhaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay furaha lix toban iyo lix biraha toban barnaamijkan qayb baad uga ahaan kartaa saaxiibyal barnaamijka mar kale haddii ku dhaafaba waxaad ka daalacan kartaa oo bo- oo booqan kartaa website-ka oo ciwo maaragtay raadiyaha cadaado oo ah www.radio.com haddaad booqato waad ku arki doontaa Eh, subax wanaagsan akhyaaray afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisa halka aad ku sugan tahay sida looga waabaraystay iyo hadalaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay meel walba aad joogtaan akhyaarey subax wanaagsan barnaamijkuna waa subax wanaagsan
Sidik kamaate sameesha gaawa isna subaka xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho inta badan la seesho sameesha gaawa isna subaka xoola sabrarada la buuxsho la buuxsho inta badan la seesho sidoodan kalgacal qalbi saafiyo soo salaameed soomaaliyay ma nabadba balad weyn ma nabadba gaduud ma nabadba warkacyoy ma nabadba soo salaameen dadkaygow ma nabadba hargeysoy ma nabadba qosaasoy ma nabadba lasaacano ma nabadba yowramaay ma nabadba habyo godon ma nabadba muqdishaay ma nabadba
subax wanaagsan khiyaaray barnaamijka waxaad dhegaysanaysaan subax wanaagsan afar iyo labaatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisaa halka aad ku sugan tahay sidii looga waabaristay iyo hadalhaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay akhyaare subax wanaagsan barnaamijka ayaan weli ku guda jirnaa wicitaanka jaaniska siiyo halow dhegeyste magaca goobta igu celi magacaaga barnaamijka waa la socotaa afar labaatanka saac lasoo dhaafay warbixinna sii hadalhaynta saa ka taagan aada umahadsan doolaa qaali waa kaa maadoninaynaa hanaanka cudun barnaamijka qayb wanaadi meel walbaa joogtana khiyaaray subax wanaagsan barnaamijkuna waa subax wanaagsan afar labaatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisaa halka aad ku sugan tahay sida looga waabaristay iyo hadalaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay khiyaaray subax wanaagsan barnaamijkuna waa subax wanaagsan subax walba ayaa dhegaysataan marka laga reebo saacada maaragtay labada beri oo khamiista iyo jimcaha ayaa dhegaysataan raadiyaha cadaadana waad ka dhegaysataan saaxiibayaal barnaamijka waxaa tebinaya anigu cabdifataax cabdulaahi sheek iyo saaxiibkii wii farsameynaya maxamed cabaas meel walba joogtaan khiyaaray subax wanaagsan aa idin leeyahay barnaamijkuna waa barnaamijka subax wanaagsan subax walba ayaad dhegaysataan marka laga reebo sidaan idiin sheegay meel walba aad joogtaan khiyaari subax wanaagsan aa idin leeyahay barnaamijkuna waa barnaamijka subax wanaagsan raadiyo cadaadana waad nagala socotaan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan subax wanaagsan ayaa idin leeyahay barnaamijka ayaan dhegeystayaal dhowr ayaa maaragtay jecelina ka qayb qaata dhegeystayaal wasuuli assalaamu calaykum calaykum salaam ayaan leenahay waa waxa uu leeyahay waa ibraahim oo joogu leeyahay laawey waa ku salaamay cabdifataax adiga iyo farsamadaba haddii aan warbixinkaas iyo afaraatanki saac lasoo dhaafay wax dhiboo jiray lama arkuu leeyahay hadal haynama taagnule cabdifataax oo waana mahadsantiin baada raadiyo cadaada adaa mudan saaxiiba kaa mahadcelinaynaa hanaanka cudoon aad barnaamijka qayb ogaad meel walba joogtaan khiyaaray subax wanaagsan barnaamijkuna waa subax wanaagsan subax walba ayaa dhegeysataan dhegeystaha xiga ballan jaaniska sii wicitaanka alow dhegeysta aadanaga xumaa qadka telefoonka ka go-ay kan xiga balan jaaniskiisa siyaalo dhegeysta soo dhowaaca goobta walaalo walaal barnaamijka wala socotaa aadan waxba qadka telefoonka ka go-ay soo noqodo nabada ay ku leeyahay si aad barnaamijka qayb u qaato dhegeystayaal dhowraa jecel barnaamijka inay ka qayb qaataan fure lix toban iyo lix biri toban barnaamijka qayb baad saaka u ahaa kartaa farriin iyo codbeyntaba waa nagu soo diri kartaa meel walba aad joogtaan khiyaaray subax wanaagsan afar hatankii saac lasoo dhaafay warbixin naga siisa halka aad ku sugan tahay wicitaanka alo
waa
ahe waa kusoo dhaweyna barnaamijka la socotaa afar iyo labaatan ka saac lasoo dhaafay warbixin na sii warbixin walba kaa siiyo waa waa magaalo walba laga bilaabo kasta mhm
asrintaas waxa ahayn qowlka aada umahadsanta walaalkay kaa mahadaninaya anaag cabduun barnaamijka qayba goayd meel walba joogtaan khiyaariyo subax wanaagsan barnaamijkuna waa subax wanaagsan
meesha gaawa isna subaga coola sabraarada la buusho la bulsho inta badan la siisho sidooda sidoodan kalgacal qalbi saafi oo wacan idinku soo salaameen soomaaliyay ma nabadba cadaas weyn ma nabadba gaduud ma nabadba kacyooy ma nabadba sidoodaa soo salaame dadkaygow ma nabadba hargeysoy ma nabadba qosaasoy ma nabadba lasaacano ma nabadba rahmaay ma nabadba habyo godan ma nabadba muqdishaay ma nabadba
subax wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan subax wanaagsan ayaan idin leenahay raadiyo wacdaadana waad naga dhegaysanaysaan meel walba aad joogtaan saaxiibayaal subax wanaagsan ayaan idin leeyahay raadiyo wacdaadana waad dhegaysataan subax walba marka laga reebo saaxiibayaal subaxa maaragtay oo khamiiska iyo jimcaha marka laga reebo ayaa dhegaysataan meel walba aad joogtaan subax wanaagsan saaxiibayaal barnaamijku waa barnaamijka subax wanaagsan afar laatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisa halka aad ku sugan tahay sida looga waabaraystay ee hadalhaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay lix toban iyo lix birrata un barnaamijka qaybaad uga caag kartaa meel walbaa joogtaan khiyaari subax wanaagsan barnaamijku bal wicitaanka jaaniska siiyo wicitaanka alow aadan waa maqadka telefoonka ka go-ay soo noqodo nabada ayaa ku leeyahay kan xiga ayaan jaaniskiisa siinaya halow dhegeysta soo dhow walaalo
qalleela magaca iyo goobta
taxawrka saadu kema cana miya
xilbiga xaafid kema cana subax wanaagsan
waxleela afar laatankii saac lasoo dhaafay
inta inaasta saaka xaafid kema aka ku qeybala adigu leekeyo waa deganeed
ee inta inaasta xalba xalba ina kama jirto aada umaasantaha walaal qaali ah kaa maadaninayna kacabdan barnaamijka qayba goad wicitaanka xiga halow
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام فينا دعوا لي salaad subax wanaagsan
سبحان الله أبو barnaamijku waa la socotaa
هادي هاي afar laatankii saac lasoo dhaafay
والله والله وعما أنت عن كور أبو أصلي هاتنك لصوت عقل وعلونا السنة دول جدوا السنة
aada umaasantaha saaxiba kaa maadcelinayna hanaanka cudon barnaamijka qaybogaad dhegeystaan fariimahan balanjaaniska si asalaamu calaykum calaykum salaam ayaa leenahay waa saabiriin oo joogtaan leeyahay dhuusamarawaa ku salan cadifta adiga farsamadaba afar tagisaa lasoo dhafata warbixinkaas iyo wax dhiba kama jiraan deegaanka oo hadalhayno ma taagno goobihi waxbarashada caafimaadka intaba inoo shaqeynaya baadira idaacadaada waa mahadsantihiin asalaamu calaykum calaykum salaam ayaa leenahay waa caiisha oo joogtaan leeyahay waa beri waa ku salan cadifta adiga farsamadaba afar tagisaa lasoo dhafata warbixinkaas iyo wax dhiba ka jira deegaanka lama arko hadalhayno saa kama taagno goobihi waxbarasha caafimaadka intaba way shaqeynaa baadira idaacadaada mahadsanidin meel walbaa joogtaa khiyaar subax wanaagsan barnaamijkuna waa subax wanaagsan radio wacdadana ayaad nagala socotaan meel walba aad joogtaan subax wanaagsan ayaa idin leeyahay raadiyo adaada waad dhegeysanaysaa saaxiibayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaana weli ku guda jirnaa meel walba aad joogtaan subax wanaagsan ayaa idin leeyahay saaxiibayaal meel walba aad joogtaan subax wanaagsan afar atagii saac lasoo dhaafay ayaa warbixin naga siisa halka aad ku sugan tahay sidii looga waabiristay iyo hadalhaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay meel walba joogtaan subax wanaagsan barnaamijku waa subax wanaagsan afar laaatankii saaca lasoo dhaafay ayaad warbixin naga nagu siisaa halka aad ku sugan tahay sida looga waabiristay iyo hadalhaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay meel walba joogtaan khiyaarey subax wanaagsan ayaa idin leeyahay meel walba joogtaan subax wanaagsan fariimaha weli jaan iska siinaya asalaamu calaykum dhegeystaas oo leeyahay wacalaykum asalaam ayaan leeyahay waa cabdi weli oo joogu leeyahay deegaanka qoryo aduga ku salaamo cadifta adiga iyo farsamada afaraatankii saac lasoo dhaaf haddaa warbixin kaas iyo wax dhiba deegaanka kaba jiraan hadalayna ma taagnu le baad raadi cadada waa mahadsantihiinu leeyahay abaadaa mudana ku leena walaala sida quruxda badan aad barnaamijka qayb ogaadna waa kaaga mahadcelinaynaa afaraatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin nagu siisaa sida looga waabiraystay deegaanka aad ku sugan tahay iyo hadalhaynta ka taagan meel walba aad joogtaan saaxiibayaal subax wanaagsan aa idin leeyahay meel walba aad joogtaan barnaamijkuna waa subax wanaagsan afaraatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin ugu siisaa halka aad ku sugan tahay sida looga waabiraystay afaraatankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin ugu siisaa deegaanka aad ku sugan tahay sida looga waabiraystay iyo hadalhaynta ka taagan goobta aad ku sugan tahay furaha lix toban iyo lix eber lix toban barnaamijka saaka qayb baad uga ahaan kartaa meel walba aad joogtaan khiyaaray subax wanaagsan aa idin leeyahay barnaamijku fari kama qodna qaybihii ugu dambeeya waynu ku guda jirnaa anigu waxaan ahaa abdifataax oo farsamada waa maxamed cabaas saaxiibeen meel walba aad joogtaan subax wanaagsan aa idin leeyahay ballaawiyaataanka jaaniska siyaalow dhegeyste soo dhowow barnaamijku waa la socotaa afaraatan ka jecel soo dhaaf aada maasanta waa kaa maadalinaynaa anaanka udun barnaamijka qayb ugaad barnaamijku waa subax wanaagsan qaybihiisii ugu dambeeyan waynu ku guda jirnaa afaratankii saaci lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisaa barnaamijku waa maaragtay barnaamijka subax wanaagsan barnaamijka sida caadada noo heedba saaxiibayaal barnaamijku fari kama qodna qaybihiisa ugu dambeeyan waynu ku guda jirnaa barnaamijku waa subax wanaagsan saaxiibayaal laba afar daqiiqa ayaa barnaamijku idilka hartay dhegeystayaasha dowrkooda inta badan siinayaa ayagaa maaragta u helan inay ka qayb qaataan barnaamijka saaxiibada aynu jeclahayo barnaamijka fariintaan siyo jaaniskooda assalaamu calaykum magaca naymku waa salmaan oo joogaan leeyahay deegaanka degmada matabaan waa ku salaama cadifta adiga farsamadaba afaratankii saaci lasoo dhaaf haddaa warbixin deegaankaasi wax dhiba deegaanka kama jiraan hadal hayno ma taagno goobii waxbarasho caafimaadka intaba way shaqaynayaan raadi wacdaada mahadsanideen assalaamu calaykum calaykum salaam ayaa leenahay naimko waa sacdi oo joogtaa laleeyahay deegaanka mareer gur waa ku salaama cadifta adiga farsama afaratankii saaci lasoo dhaafay deegaanka oday aan warbixinkaasi iyo guud caafimaadkii waxbarashada caafimaad maaragtay iyo ganacsiga intaba way noo shaqeynayaan baad raadiyo cadaada mahmaadsan tihiin bal wicitaanka ayaa jaaliska siinaya wicitaanka halow soo dhawaada dhegeystayaasha qaar baa u moodaa in maaragtay waxyaaba qaar nagu daarayaan fadlan ashrax barnaamijka walaalnala ilaali oo barnaamijka haddaadan jeclayn inaad qayb ka ahaato dhegeystaha jecel oo u helan inuu qayb ka ahaado jaaniskiisa si meel walbaad joogtaana khiyaara subax wanaagsan barnaamijka qaybihiisii ugu dambeeya waynu ku guda jirnaa laba dhegeysta ayaan jaaniska siinaya kadib waa soo xiri doonaa barnaamijka fari kama qodna qaybihii ugu dambeeya waynu ku guda jirnaa saaxiibayaal afaratankii saac lasoo dhaafay ayaad warbixin naga siisa halkaad ku sugan tahay sida looga waabaristay hadalhaynta ka taagan meel walbaad joogtaan khiyaaray subax wanaagsan aa idin leeyahay dhegeystaha wicitaanka halow wicitaanka halow qadka telefoonka ka go-ay soo noqodo nabad ayaa ku leeyahay si aad barnaamijka qayb uga aato kan xiga ayaa soo dhaweynaya halo dhegeyste aadan waa masna qadka telefoonka ka go-ay soo noqodo nabad ayaa ku leeyahay kan xiga ayaan jaaniskiisa siinaya halo dhegeyste aadan waa masna qadka telefoonka ka go-ay kan ugu dambeeya jaaniska u helaya siinaya halo dhegeyste walaal soo dhow walaal soo dhow waxaan barnaamijka hore socotaa walaalo afaraatanka saac lasoo dhaaf warbixina sii si wanaagsan aada u mahadsanta walaalo qaali waa kaa mahad celinaya hanaanka cudun barnaamijka qayb ogaad barnaamijku waa subax wanaagsan qeybihiisa ugu dambeeya ayaanu ku guda jiraan dhegeystayaal dhowr ayaa jecel inay barnaamijka ka qayb qaataan jaaniskooda waa siinaya lix toban iyo lix baraad toban barnaamijka qaybbaa saaka uga ahaa karta afar atankii saaa lasoo dhaafay ayaad warbixin naga sii kartaa halkaad ku sugantahay sidii looga waabiristay hadalaynta ka taagan meel walbaa joogtaa khiyaar subax wanaagsan guud ahaantaasaa saaka jeclayna kusoo gebagabay barnaamijkii subax wanaagsan oo aad kala socotay radio cadaada siddeetan iyo siddeed dhibc shan maqnatis anigoo cabdiftaax ayaa barnaamijka soo saar halkaana ka tabin maxamed cabaas uu farsameynayay intaa barnaamijka mid ka qurux badan ku kulmi doon dhegeystayaasha hadda soo wacaya kuwii ka qayb qaatay iyo kuwii dhegeysiga nagu daaqay intaba saaxib bal xumaata idinkagama tegin wakhtiga uga dhacay owgiis ayaan jeclaa inaan intaas kusoo gebagabeeya barnaamijkii subax wanaagsan intaa beri kulmi doona saaxibe nabaday